dowladda hoose ee degmada guraceelle ayaa si rasmi ah u bilowday bixinta adeega sabarloogada oo ah sharciga lahaanshaha milkiyada dhulka xogeyaha degmada guriceel mudane bashiir maxamed salaada ayaa ka hadlay bilowga bixinta adeegan waxaa farxad weyn inoo ah ka maamul ahaan runtii inaan maanta bixinno adeega loo yaqaano sabarlooga oo ah lahaanshiyaha warqadda caddaynaysa lahaanshiyaha milkiyadda dhulka oo runtii dowladda hoose ay bilowday bixinteeda kuna bilowday ku dhowaad labaiyo toban qof oo runtii maray hanaanka loogu talagalay qofku inuu ku yeesho milkiyadda dhulka waa uga mahad celinaynaa dhammaan inta qaadatay bulshada kale ee reer guraceel waxaan ayagana runtii ugu baaqaynaa inay maaragtay adeegan safarooga oo ah waxa keliya ee caddaynaya qofku inuu dhul leeyahay ama milkiyad uu ku sheego karo dabcan inuu maaragtay ka heli karo xarunta dowladda hoose gaar ahaan xafiiska waaxda howlaha guud oo runtii diyaar u ah inuu bulshada reer gurceel si hufan ugu shaqeeyo intaa markii laga soo tago dabcan sabaroogu waxa uu wax badan ka taraa kobcinta dhaqaalaha ee qofka uu leeyahay waxa uu ku qaadan karaa sida caadiga ahba muraabaxada ama maaragtay runtii qofka marka ay duruufo gaara soo wajahaan oo uu damco qof dabcan qof kale inuu lacag ka qaato mararka qaar waxaa dhacda inuu qofku u dhiibo sabaroogiisa uu yihaniyo sabaroogan iga sehay inta aan kaaga keenayo lacagta lacagta noocaasan isay marka runtiina dabcan sidoo kale waa wixii kala saarayay hantida shaqsigu leeyahay iyo qoyska midda ka dhexaysa marka qof kasta oo reer gurceela oo runtii gudaha magaalada ku leh ama bannaanka magaalada dhul ku leh waxaan ka rabnaa inuu yimaado xarunta dowladda hoose adeegaasna uu qaato